bismillaahi iraxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhugunsiyaal amiin faylan weelalbaysi rogdanga ha ku dhowaada barnaamijka kulanku warsanno amiin walbaysanku barataan idaacadda warsan ee magaalada tabaydhabo dhugunsiyaal amiinnimo talaadaha galay tuuta aragtiya kee dintan labaatiyo kowda bilo oktoobar labada kun iyo toban sagaalka qodobada shalgadiisan barnaamijka kulanku warsanna uunimadu akhyaarana sinkaay waliba ku mid ahaa cabdinuur ibraahim xuseen afhayeenka wasaaradda amniga ee maamulka jubbaland iyo weliba usuu ku hadalaya dilalkii halay ku dhihi magaalada kismaayo ee arrinta maamulka jubbaland haddaba aylin jeysi dilkaasi akhyaaraya barnaamijka sinkaaya saas oo kale qodobada barnaamijka kulanku warsanna uunimadu haddii dheerana sinkaaya akhyaaraya weliba ku mid ahaa koonfur galbeed uuna iskule waana difaacana sidaasna wali beeraya mudweynaga afraad ee maamulka jubbaland xasan ibraahim xasan haddaba sababtimeeta mayna lijeeda arrintaasi akhyaaraya barnaamijka sinkaaya ra-iisul wasaarihii hore ee xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed cabdi yuusuf iyo waliba husiinah ku hadalaya taariikhda taalooyinka dhowaan xarrig usug jari mudweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed abdulaahi farmaajo saasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan oo namuda akhyaaraya dilaal waliba ku mid ahaa geegoo kale labaatiyo kowda oktoobar soomaaliya may ku dhihi haddii aad gobrow ku haytayna maalintaasay may ku xasuusata akhyaaraya barnaamijka siinkaaya guddoomiyaha degmada warta nabadda ee gobolka banaadir iyo riidanka nagatii shaqada kuriyadda markiiyo ku dhaawacantay qarigii ku dhihi xarunta dawladda hoose ee magaalada muqdisho haddaba qaabse en badbaadi mayna ku hertay qarigii ku dhihi xarunta dawladda hoose ee magaalada muqdisho akhyaaraya barnaamijka siinkaaya qodobadaasi qodobo kale barnaamijka kulanku warsanna uuna mudan siinkaaya barnaamijka oo kuli baasaare waan siinidare sii doona dhugunsiyaala anuu cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashirashka dhanka farsamada madakudeerta waliba imaamudu doone saaxiibkayga cabdinaasir axmed mayow mar kale iyo barnaamijka kulanka warsan waayahay dhegeystayaal idaacadda warsan ee magaalada tambaydhabo iyo nodararta waliba awooda sinkilaha miin faylan barnaamijka kulanku warsan waa kheyr ee cabdishiraashka ayaa saari waan sinadaraysi doon dhegeystayaalaha ku bilaabay qodobkan koraya cabdinuur ibraahim xuseen waliba waa afhayeenka wasaaradda amniga ee dowlad goboleedka jubbaland walibana isagoo ku hadalay dilkii halay ku dhihi magaalada kismaayo ee xarunta maamulka jubbaland haddaba afhayeenka marana qata teleefonka idaacadda warsan oo kuweydii soo roga magaalada kismaayo iyo waliba usin ku jawaabay
walaal marka hore waan ka dacsaynayna geerida xanuunka badan ee ku timid walaalkeen ganacsade nabadoon samafale ee xaaji saciid ciise cabdi siciidadoon la dhihi jiray allah u naxariisto gacanka xaqdaran ay ku dishay magaalada kismaayo xalay xaafada calanley asoo kasoo baxay salaadii cishaha ee asoo masaajidkii alla subxaana watacaala uu ku caabudayay kasoo baxay kooxdii dhagarqabayaasha shacabka soomaaliyeed dhiiggiisa banaystay mar walbana daadiya shacabka dhiigooda ayay halkaasi lagu geysteen alxamdulilah dee nafta mar walba way dhiman lahayd meesha ugu kheyr badneed ayuun ku dhintay baan isleenahay waana geeri aad iyo aad u xanuun badan xanuujinaysa dhammaanta iyaga aan marka tacsiisi guud ugu diray ummadda soomaaliyeed gaar ahaan reer jubbaland gaar ahaan qoyskii uu ka baxay iyo eheladii iyo dhammaan asxaabtii uu ka baxay ganacsadaha weyn ee reer jubbaland magaca weyn ku lahaa waayahay mudane marka waxaan la soonaa in dhowr jeer magaalada kismaayo nabadoono loogu dilay marka idinkuna waxaad tihiin wasaaraddii amniga marka maxaad qabanaysiin ilaa iyo hadda
waa mahadsan tahay walaalow magaalada kismaayo kale laguma dilay nabadoono gobolada soomaaliyeed oo dhan baa lagu dilay waana wax la wada ogyahay oo dabiica wey hadda kismaayo kale loo nisbeyn kara ma aha qof kasta oo soomaaliyeed meel kasta oo uu lagu dilay lagu dhibaateeyna waan ka xunnahay waxaan raalli ka nahay ma aha gaar ahaan mid hadda annaga si toos ah mas-uuliyaddeeda inooga dhaceysa ee jubbaland gaar ahaan magaalada kismaayo hadda aan joogno dilalka labada habeenada habeenada ugu dambeeyay ka dhadhacay si hadda nabadoonkii xalay ugu dambeeyey xaaji saciid aad baan ugu xunnahay ka wasaarad ahaan iyo ka dowlad goboleed ahaanba waxaana rajaynaya hadduu ilaahay wax badan in laga baran doono kooxahana dhagartooda insha allah dinakariim laga hortagi doono dee waa dareemaysaa kooxaha waxay ku jiraan duurka shacabka soomaaliyeed ayay ku dhex duumanayaan mar walbana waxay isku dayaan haldoorka bulshada inay dilaan ama ay dhibaateeyaan si ay bulshada indhaha ugu tuuraan ciidamada iyaga dowlad goboleedka jubbalandna mar walba waxay ku howlan yihiin inay badbaadiyaan shacabka soomaaliyeed ee reer jubbaland si naftooda iyo maalkoodaba ay nabad ugu dhaqnaadaan deegaanadooda waad og tahay wada deegaanada jubbaland deegaanada ugu amniga badan ee soomaaliya markii la yidhahdo hadda ugu wanaagsan ayay ka mid ahaayeen laakiin waxaan isleeyahay waqtiya doorasho iyo xasaasiyad iyo arrimo shay doorasho dhib badan maadaama aan soo marnay waxay isku dayaan kooxaha dhagarqabayaasha iyo cid kastoo ay kula daaran karaanba in ay amnigii dadkii wax magaratada ah dadkii birmageydhada ahaa ay halkaa kulayaan annagana insha allah waan ka foojiganahay waana ka foojignaan doonaa duale ma jiraan baaritaano ku aadan sidii arrintan loo dabageli lahaa oo hadda ciidamada amniga ee jubbaland ay wadaan
walaal waa mahadsan tahay ciidamada iyagu wasaaradda amniga oo afka ku hadlaya nimanka dowladka jubbaland waxaan ku xaqiijinaya ciidamada iyagu xalay markuu shilka dhacay ilaa yawmin ahada waxay wadaan baaritaano waxaan rajeynaya insha allah inay karim natiijada ugu wanaagsan in mar uu la shaaciyo hadduu ilaahay ilmo ninka odiga ah geeridiisa dhammaanta iyaga ina xanuujisay waxaana u wada taaganahay sidii xaqa uu leeyahay ama cadaalada u heli lahaa cid kastoo dilkiisa ka dambeysayna gacanta loogu soo dhigi lahaa waa ognahay dhammaanta dadka soomaaliya dhiigiisa wanaagsanti afar laasa dadka la-aynayso wadadayna waa noogu soo mareen laakiin waxaan insha allah bisna karim ciidamadayga mar walba ay u howlayiin in dadka gacanta lagu soo dhigo cadaaladana loo horkeena hadduu ilaahay waayahay marka mudane ma jiraan dad hadda idinka aad ugu shakiseen oo saak ilaa iyo xalayba aad wadeen baaritaankaasi loo soo qabtay hadda habsiyada la dhig ma jiraan
walaal kama horreecana taadu ilaahay mudde howlgal hadduu meel laday shil uu ka dhaco dad waa la qabanaya dabcan waa muqasab laakiin dee hebel baa intaas ahayna intaas waya ma dhihi karno si aan u xaqiijino ciddii falka uu ku caddaado uman bulshada la wadaagi doonaa hadduu ilaahay no kama horreecana marka baaritaanka waxaa wada lacmiya amniga ku shaqada lahaa ayaga ayaana soo soo shaacin doona markay soo shaacayaan kadibna media waan la wadaagaynaa hadduu ilaahay waayahay ugu dambeyn marka guud ahaan amniga guud ee magaalada kismaayo waa sidee waan la soconaa in waxyaabo badan ay ka jiraan magaalada kismaayo marka ka waran bal dhaqdhaqaaga amniga ee gudaha magaalada kismaayo walaal waa mahadsan tahay magaalada kismaayo amnigeeda aad buu fiican yahay dee waa dareemi kartaa dhacdo dhacdo iska dhacda waan dareemi kartaa dalka sooma joogno soddon sano ayay fooday iyo waxaa ka jira wax la yidhaahdo dhibaato aad iyo aad u weyn kooxa diinta islaamka ku qaraabanayo dadka muslimiinta ee masaajida kasoo baxaya dhiigooda xalilisanaya oo isheeg ayaa wadanka dhinaca ka haysto baan ognahay deegaanada ay ku sugan yihiin hase haata laakiin magaalada kismaayo iyo dhammaan jubbaland deegaanada xortaha amnigooda aad iyo aad buu u heer sarreeyaa dhacdo dhacdana lama waayna wuxuu ilaahay qadarana cidna ma celin karto laakiin ciidamada iyagu iyo dhammaan dowlad goboleedka jubbaland mar walba waxay xooga saaraan oo number one waa in muwaadiniinta amnigooda iyo noloshooda ay nabad ku maareeyaan hadduu yahay deegaanadooda nabad ay ku joogaan annagana insha allah dina karin taas ayaan u taaganahay aan ka turjumaynaa ummadda soomaaliyeedna ay markhaati nooga tahay amniga iyagu suu ahaa iyo halkuu ku socday insha allah waxaan rajaynayaa inaysan soo laaban dhacdooyinka noocaan oo kale ah
genay mayka daaray geedo ongooyahay guray gooba goobeeye dhuxulaa ku garbiisadaye beedka digsiisada ongurtoy geedoo gaara keendaaga ima doona goodaasha hirgalaase guur hugadiisanga la deeray yunigaas jike yalla kinsheenay gaaminey haa hamayka daari ad waqtiga iyo dhammaadan xafiiskii anjeeda qur'ada ma himboobsido hemeen may suubiye walan dabkan ebay dhabahaayana dhuhulanbaka dhambooda hemay suubiye ee usuni dharare madolay dhuhulan miin oogdo haasewalkuwayngaadmay dhuhulanga ka dhamboodi dharka ebara siidi shidowshana dhaba ka qabo hewal kale dhukugu gudubo ma dhaha eyo kambanigii yunigaasu hey may dornay reed may siin waday
waayahay dhugunsiyalle qayb hore barnaamijka kulanku warsan ayaa kuguda jarnaa waliba hodasinkalaa miin faylan barnaamijka kulanku warsan oo awlaba waliba hasaare waan sinidarisiya dhugunsiyaalla anuu cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashka koonfur galbeed une isku le waana difaacana sidaasna waliba eraya mudweynaha afraad ee dowlad goboleedka maamulka jubbaland xasan ibraahim xasan marusigeega shirjireed isu qabadi magaalada kismaayo iyo waliba isu ku hadalay arrimo sio arrimo kale haddaba waa ko madawynaha soo arrimo wasay faahfaahiyo
ilaahay baa mahadda iyo shukriga iska leh ee, nimcada iyo roobkana siiyey ilaahayna nooleeyey in islaamnimada nagu nooleeyey mahadda iyo shukriga iska leh waan u mahadinaynaa halkan insha allah waxaan oga hadli doonaa mudgeena oo ah ee, in aan u hambalyeyno ee, dowladda federaalk ee soomaaliya ee, horumarka iyo guulaha ay gaartay Ee, insha allah mabduuceena kaasuu noqonaya waxaan jeclahay inaan marka hore ka hadlo dee ninkii aanan ogeyn aanan usii sheegno ee, aan ka muxuu ahaay horumarka qaranka u gaaray ee, taasoo ah ee, xagga maxay ahaytoy horumarka arrimaha dibadda ee, safaaradihii soomaaliya ee la aasay la gatay oo ay sida t- ee, maraykanka oo kale safaaradiisii waan uga hambalyeynayaa dowladdu guusha ay ka gaartay arrimaha dibaddu Ee, marka arrimaha gudaha aan usoo noqdo dowladdu waxay raadinaysaa waa la ogyahay dowlad bay rabtaa dowlad bay rabtaa annagana waxaan rabnaa ee, dhaqaale sadbursi ah oo ummadda soomaaliyeed ee qaranka soomaaliyeed lagu afgembiyo middaas dhaqla galma Ee, kooxda ay- ee halkaa isugu tagtay kismaayo ee ee baadilinta ah ee qarandumiska ah ee ummadda soomaaliyeedna horey u gatay maantana rabo inta yarta inay dhamaystiraan mowqifka ay dowladda ka qaadatay aad baan ugu hambalyanaya mowqifka ay dowladda ka qaadatay nooc walba ha ahaadee waan u hambalyanina Ee, maadaama aanu nahay dadkii waxgaradkii aqoon-yahankii ummadda soomaaliyeed waanu ku khasbanna maadaamaan ahaa aniga shalay ninkii lagu doortay kismaayo ee, afartii nin ka mid ahaa ee, dowladdu waxaan leeyahay tallaabada aada qaadeen ee, ha ka waabina oo halkeeda ha ka sii wada insha allah waad guulaysanaysaan waana guulaysateen ee, dadkuna waxay u baahan yihiin dowladda waxay u oomin yihiin dowlad shacbiga soomaaliyeed dowlad buu rabaa waxaa dowlad keenna ma deeqaan Ee, hal shay aqlagalow ay la noqon weyday oo dowladdana ka shaqaynayso shacab baa halkaasi ku dulman ee, xuquuqda ay lahaayeen la diiday Ee, in dowladduna haddana ay tidhaahdo hal qabiil baan danaynaynaa ummadda kalena maya halkaasna maya ee, kuwa tegeyna waxaan u sheegaya cadaalad darrada meesha ka dhacday dunida meel ay ka dhacday ma jirto axmed madoobe doorasho ma samayn waa loo jeedaa nin walba baarlamaanka waa baarlamaankiisi oo sidiisa u dhisan guddoomiye guddoomiye ku-xigeen wax walba Ee, ummaddii meesha ku dulmineed may rabaan niminkan in lasii dulmiyo bay raalli ka noqdeen ayagoo shalay madaxweyneyaal sheeganayay maantana ma dulmigaasay kusii soconayaan mowqifka dowladdu sidaasaan ugu raacay ilaahay idankiisa guushana annaga iskale warka dheeree maayo laakiin waxaan dowladda ku guubaabinayaa dulmiga halkaa yaalo dowladdu inay ka taliso asalaamu calaykum waraxmatullah safaraa muqdisho ku tagtay madaxweyne ee, fil iyo wax la jira ayaad soo maqneed ama ka yarba ee, safarkaa iyo muqdisho haddaad faahfaahin naga siiso
Ee, safarkayga muqdisho waa lagu soo guulaystay wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladdii halkaas federaalka waanu is aragnay Ee, wixii aan is aragnin aanan sakina muxuu ahaaye waa ismaqalne Ee, wixii un alxamdulilah waa lagu soo guulaystay safarkaygii waa issoo afgaranay cid alla ciddii shaqo ku lahayd halkaas arrimaha kasamaayo ama jubbada dhexe ama jubbada hoose ee, jubbaland Ee, mid haddaan marka aan ku darsado muqdisho waxyaabaha aan ku arkay waxayd meel horumar iyo dadnimo iyo dowlad laga raadinayo Ee, waxaan arkay ummad la yaab leh Ee, qabiilkeedan muddo hadda in yaro laga horumarayo laga baxayo Ee, dadka reer muqdisho waan ammaanaya aad baan u ammaanaya samirka iimaanka ay leeyihiin aan ku ammaanaya kooxda halkaa aaday ee erboorka ka baxaysay maalintii la soo celiyey go-aanka ay reer muqdisho ka qaateen aad baan ugu faraxsan kooxda ayaad ula jeedaa waxaan ula jeedaa kooxdii dhigmiiradka ahee dalka horey uu iibsanaysay ee maantana dalkii cadowgii la soo saftay sharciga caalamka iyo ka- kan dowladeedba waa qabaan in nimankaasi jeed maxkamad lagu saaro waayo cadowga soomaaliyeed ee soo jireenka kun iyo sagaal boqol lixdan iyo shantii iyadoo saddex laba sano dowlad yihiin kenya ayaa jomo kenyaati wuxuu hunguriyeeyey kansuuma ilaa ay kismaayo anaa iskala yidhi aabbihii uu ahaa maantana kii kaleeto halkaa taagan ayagii baa saxib u tumaya war haddii xasan lala daga- la- farmaajo lala dagaalsanye hase alkhayre lala dagaalsanye ma dalkaa lala dagaalaya ma dalkaa la iibinaya ma dalka cadowga loo dhiibaya maya xasan sheekh iyo shariif waxba ka dhihi maayo waxay sameeyeen caalamkaa og xasan sheekh waa isaga ilaa dhagax buu dhigayaa farmaajo farmaajo dhagaxiisii yaa ka horreeyey ee dhagaxyada muqdisho ku bilaabay taariikhda qoraysa nin walba noogu qoranta xasan sheekh hadduu dadka moodayo inay maato yihiin dadku way aamusan yihiin laakiin way ku ogi waxaa samaysay adigina ogta ilahina waa ogi ninkii yidhi baa tahay uma baahnin ciidan soomaaliyeed oo ruqseeyey laba kun oo qof hal malan waxaa tahay ninkii yidhi shalay askari ilaa iyo genaraal uma baahinay ee ninka boqol dollar iigu shaqaynin iigu shaqaynin aniga war ma isaga loo shaqeey masqaaran soomaaliya loo shaqeyn in la iska aamusaa roon ummadda soomaaliyeed ninkii og waaba og yahay ninkaan ogeyn waxaan u sheegaynaa in xasan baadilkiisii uun qodayo markii uu leeyahay muqdisho dhagaxaa la dhigay taa meesha uga baxaya Eh, shariif oo soomaaliya ninkii keliya rajo laga leeyahay oo ahaa eh, lalahaa talow farmaajo ka odagama iska reebi doona waa ninkii keliya farta loo taagay bu ahaa nin islaama soomaaliya ay- ayaa loo haysta in baadilka dadka dhiiggiisii ku tumanayo ee qabiilka u duubtay ee dani ee qabiil wada in inta dani duubsado ee halkaa tago shariif aad baan ooga xunna shariif wuxuusan ogeyn dhibaatada halkaa ka jirta ee lagu samaynayo ee labada reer oo halkaa degta waxaan ahayn ee madax lagaga tumanayo dadkii xaquuqda dalkaa ku lahaana ee muxuu ahaaye ee halkaasi aanan ka hadli karin ninkii hadlana badda la barayo marka shariif waxaan leenahay halkaasaad martay waxaa kalen ka hadlaya ninka badda jib ee hawada jebiyey nimankaasi waa qaran dumis madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa amarkaas uu ka soo baxay ayagaba ma oggolaadeen ayagoo madaxweyne ah in amarkooda la jebiyo Eh, waxaan maqlayaa cabdiraxmaan cabdishakuur oo leh awood uma leh mu iska daayo awood waxay u leeyihiin adig inay see rabaan ku yeelan laakiin waxaa ka xishoonayan waxyaabo badan oodan ka xishoonayn shariif xasan shalayna isagaa gaday ju- eh, saddexdaa gobol maantana isagaa hawada u jebiyey ninkii shalay dilaalka uu ahaa maantana dilaalka soomaaliya lagu dilaayo shariif xasan aabaka ah weligii soomaaliya wixii dhibaato looga dhimayo shariif xasanaa ka mas-uul ahaa Eh, waxa kaleeto idin sheegaya ninka la yidhaahdo eh, eh, ninka la yidhaahdo eh, ninka la yidhaahdo abdikariin labada ninoo wada jibisay ahaayeen halkaas hawidii Ba- eh, labada nin cabdikariin haddee laba wasiiraa loo dhiibay labada wasiir waa ku fashalmay gobol baa madaxweyne looga dhameeyey waa ku- waa ku fashalmay wuxuu maanta ku hadlaa waa hantaaqya oo ayaa lagula yaabin dhah oo ummadda saa ha u sheegto cabdikariin yaa lagula yaabin Eh, guud ahaan meesha waxaa isugu tegey waa qaran dumis dowladda tallaabada ka ee, ka damacsantaa iyadaa taqaan laakiin waxaan leeyahay soomaaliyey kuwaasaa laga digtoonaado assalaamu calaykum waraxmatullah adig madaxweyne la doortay aa reerka soomaaliya lagu doortay dawladdii kuma aqoonsanaa ee, waxay sheegaysaa hadda warqad ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha in ay xuli doonto xildhibaano ee, ay ku ballaana mar haddii ay saa tahay ma laga yaabaa in ay soo sharxada adig oo madaxweynimo ay u qol kale alxamdu lilah ha taa lababa lababa isweydi mayso Eh, waayo waxa ay u khasbaya dadka dulmo baan ka dhashay maadaama dulmi kuwa la dulmay aan ka dhashay waa ku khasbanahay in aan xaquuqdooda raadso kuwa dulman kuwa ula jeedaa waxaan ula jeedaa kuwa degli miriflaha ah iyo kuwa soo raaca ee soomaalida ah intaan ka ahayn labada reero eh, re- da- eh, daaroodka ee meesha inaan la degan soo xuquuq kuma yihiin kismaayo hadda guddoomiyaha baarlamaanka digiri mirifla maaha tusaalahan ku tusayaaba baarlamaan meesha kama jiro waayo maba aqoonsaneen soo ma laakiin waxa ay sheegeen toddobaatan iyo shan baa lagu sheegaa toddobaatan iyo shanta saddex iyo labaatan m- toddobaatan iyo labaatan eh, konton iyo saddex daarood baa leh labaatan iyo labana soomaalidaa leh oo dhan soomaaliya oo dhan oo kale baa leh maxay ku dhacdeen marka ma inay kuwaas loo sacabtumaa marka waxyaabahaas lama waayin in la yidhaahdo maxaad meeshan khaldan kibir iyo waxa loo diidaya dadku waa la dareemaya marka nin qori ku yimid ka nixi maayo ummaddan dadka meesha isugu tegayna waxa ka wanaagsan kulligood ninka ay beentaa u taabsamayaan kulligood isaa ka wanaagsan axmed madoobe baa ka wanaagsan kuwa tegay meesha axmed madoobaha dhibkaas samaynayo ayaa ka wanaagsan kuwa meesha tegey axmed waa nin wax raba liyaa male waa u samaynaya u galgalyoonaya laakiin kuwa kan war daa- waaba arkayaan dhibaatada jirtee may ka raadiyaan ummadda soomaaliyeed maslaxad waxaa leeyahay dowladda soomaaliyeed way wa- ee, halka ay ka wado dhismaha ciidanka waan ugu hambalyaynayaa waxaan ugu hambalyaynayaa dhibaatada ay ka hortegayso ay leedahay wax aan dhib bay keenayaan meesha ma jirin madaxweyne goboleed dalka ka kama jirin dowladda ka ma jirin madeeda kale waxaan fartiin u fareeya kooxaya noocaasa dadka yidhaahdo sida koonfur galbeed war koonfur galbeed dowlad baa ka jirta ninka eh, meesha saaran madaxweynaha ahi ma ahan nin shisheeye ma waa nin degeli mariflaah waa nin mariflaah waa nin sagaal iyo sideeda waa nin xariina abi isirna halkaa abtirsina ogo leh waay maalin walba ay u leeyihiin kuwa raba in annaga dhexdeena dagaal ka sameeya ee ficil kale ka- ka raadiya kuwaas waxaan leeyahay baadilimati warkiina waa diidna mas-uul baan leenahay madaxweyneaan leenahay madaxweynahaas kalsooni baan ku dooranay annagaa dooranay waana noo haynaya ilaa afartii sana uu ka dhammaysto marka waxaan leeyahay kuwaasna maxaa is leedahay eh, hadalkani eh, ku halqabsiga koonfur galbeed inay ula jeedaan madaxda mar walba sida koonfur galbeed oo kale tiraa Eh, sida koonfur galbeed oo kale waa liid wax laysku liido wey waayo wax meesha socda waa liid war dad la liida mani uma jirtaanna nina naguma khasbi karo sida aan rabnay bay wax u baxeen laakiin sida aan rabtaanaan diidnay siyaasad ahaan maxay ula jeedaan maxay ka helayaan wax ay ka helayaan in annaga dhexdeena isku dhacno in annaga dhexdeena shariif xasan waxaan ahayn ma xukumi kara kuwaan la yidhaahdo taasina waa diidnay
waa usbaan barya owlaadaana abshir balladiina yaninkoyti hadda owlaadana sigis baagwad weeldhadaayaan axsaan kal waa weliba mishalherne balladiina haddii ay ahaadan lahayti caaniyaalkii balladiina lakogordaayi heer kasta iyo ahaadaanba hadda waddankiyo diyaarkiinka iyin balladiina one two three oo eh onaga markii usa dhalada ilaa usu ku deerow saddex jar baladina one two three dhinaga raashiinada owlaado balladiin ayaa caanka ka haytiina hadda kiindiyaaru iyo oku kooban buskud iyo weliba yoogadii owlaado la siyaayi iyo weliba nooc kastoo ku mid ee raashiinada war laka faraxoo nin wadda ma jarta aha mar dambe ku welwala doonta nafaqadarada
waayahay dhegeystayaal qayboga dhexe barnaamijka kulanka warsan ee sideedne waliba wada singila khayaraya ahmiin faylan barnaamijka kulanka warsan alaba waliba saaray waan sina darasiya dhegeystayaal ano cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashka ra-iisul wasaarihii hore xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed cabdi yuusuf iyo waliba uuse ku warbeeya taariikhda taalooyinka dhowaan xarag uuse ku jari madawynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo haddaba waa ku ra-iisul wasaarihii hore oo arrimo hoose iyo taalooyinka taariikhdii leeyinga uuse faafahayo
marka haddaan ku kala horreeyo mid walba say ahayd axmed gurey baa ugu horreysay axmed gurey kun iyo sagaa kun iyo iyo iyo iyo shan boqol iyo saddexdii ayuu mataqaanaayey wuxuu asaasay eh, ma garanaysaa maamul islaami ah oo ka soo horjeeda kiristaantiga ayuu ayuu asaasay wuxuuna la dagaalamay abasinia boqortooyada abasinia abasinia waxaa la yidhaahaa amxaarada iyo tigreego isku jira abasinia la yidhaahaa oo waagaas jiro oo kiristaantiga ahayd ayuu la dagaalamay dhulka hadda etoobiya la yidhaahoo dhanna waa ka xoreeyey gac- uu gacantooda waa ka saaray ilaa xuduudkii wuxuu tegey mataqaanaayey suudaan buu tegey kafa meel la yidhaaho ayuu tegey hase yeeshee boqorkii etoobiya duurku galay waxaa u soo hiiliyey dowladihii reer galbeedka oo kiristaanika ahaa uu hogaaminayay ina bas de gam uu hogaaminayo oo bortuqeys hogaaminayey nimankaas ayaa hub iyo xoog la yimid dabeedna nimankaasaa dilay axmed gurey marka halga- halgankii axmed gurey halkaasuu markaa ku hakaday muddo dheer ka bacdi ayaa waxaa dhacday een, ma garanaysaa shirkii lagu qabtay baariis ee, baariis baan berlin kun iyo sideed boqol siddeetan iyo afartii oo africa lagu qaybsaday spartation oo africa la yidhaaho ayaa annaga shanna loo qaybsay soomaaliya haddaynu nahay ingiliiska ayaa wuxuu geeyey brobosalkii nala ku qaybiyey oo ahaa een, ninkii habasini u fadhiyey safiirka u ahaa Etio- ee, Marayka- ee, maaragtay ingiliiska ayaa rabood geeyey ingiliiska u geeyey oo leeyahay qabaa'ilka geeska Afka- afrika ku nool waa qabaa'il reer guura ah oo muslin ah oo mataqaanay axmed guri ka soo jeeda oo magaranaysa isticmaarka reer galbeedka necab sidaa daraaddeed waa in la kala qaybiya oo hal dowd loo dhiibin si loogu abuuro different culture iyo dhaqamo kala gedisan lagu abuuro ayaa nan ku qayb intaa ka bacdi ingiliiskii iyo talyaanigii iyo etoobiyaankii iyo kulli waa la soo duulay weerar baa nala ku soo qaaday dhulkeenni waan la qaybsaday waan la kala gooyey sayid maxamed cabdullahi xasan allahu naxariistee oo ka yimid dalalka carabta sida sacuudiga oo wax ku soo bartay ayaa wuxuu ka soo degay meesha la yidhaaho berbera ka soo degay markuu soo degay baa waxaa la yidhi eh, canshuur keen kolkaasuu yidhi canshuur ma dalkaygaan ka bixinaya anugu adigu ingiliis adigu dalkayga adigu canshuur ka bixi waa la xiray dabadeed waa la soo daayey sayid maxamed wuxuu aasaasay daraawiishtii buu aasaasay koob iyo labaatan sano wuxuu la dagaalamayay ingiliis iyo talyaani iyo fa- iyo iyo mataqaana etoobiya la dagaalamayay wuxuu ahaa dalkii ugu horreeyey oo ma garanaysaa diyaarad lagu qaraaco oo la dagaalamay isticmaar oo qaaradda afrika ayaanu ahayn oo ba- ti lagu garaacay xaruntiisii mataqaanaay mataqaanaay taleex lagu garaacay diyaaraadka lagu garaacay dabeedna wuu- waa laga xoog badshay wuu qaxay waa dhintay allahu naxariistee dabeedna hakad waxaa dhacay hakad dheer baa dhacay hase yeeshee kun iyo sagaal boqol iyo afartan iyo saddexdii ayaa shan iyo toban dhallinyaro ahu isu yimaadeen oy aasaaseen somali youth club xisbigii leegadu ay aasaaseen ingiliiska marka dalka oo dhan markaa haysta markii faransa laga reebo jabuuti marka laga reebo ayaa dhulkeenna haysta oo gacanta ugu jiraa sidaa daraaddeed marka le- leegadu waxay u dagaalamaysay mabdi ah saddex shanta soomaali in la midayo meel isugu keena u dagaalamayeen dhacdo afar dhacdaa dhacday waqtigii ingiliiska ayaa dhacday kun iyo sagaal boqol iyo afartan iyo iyo lixdii ingiliisku waxay soo rogeen baa la yidhaaho taariikh la yidhaaho la yidhaaho koodhi la yidhaaho in dadka madax canshuur lagu sameeyo ayay soo rogeen wuxuu u yeeray nimankii qabaa'ilka soomaaliya madaxda ka ah oo dhan baa loo yeeray waxaa la yidhi saxiixa heshiiskan in qofkii caawa dhasho canshuur laga qaadayo oo madaxiisa la canshuurayo nin ka mid ahaa eh, odayaashii meesha jooga xuseen ha noola talii jira allahu naxariistee baa u yidhi waa soo tashanayna markay isku noqdeen oo meel isugu tageen buu wuxuu yidhi laba geeriyood baynu dhex naallaa mid sharaf bay leedahay midna waa sharaf daro haddii aynu ogolaanno isticmaarka warkuu noo sheegay oon saxiixno dadkeenna na dilay sharaf daran ku dhamanaynaa haddii aynu diidnana isticmaarkana dina geeri sharaflaan dhamanaynaa waayo waa kuu ogolahay baa lii markaan gaalka u tagno adigu u sheeg isna ha noolaato soomaaliya ha noolaato ma yeelayna buu yidhi waa la qabtay waa la xiray soomaali o dhan baa kacday meel baad wax ka bannaay hataa reer baadiyihii baa yimid oo le mataqaanaa in sheekh shiikh ha la soo daayo oo- oo oo warmahooda watay baalooda wataa yimid shiikhi waa la soo daayey arrintaas waxa way ahayd marka waa afartan iyo lixdii weeye afartan iyo toddobadii baa ku xigtay halganka dalka loo soo maray inay ogaataan baa loo baahan yahay ama la ogaado afartan iyo toddobadii duqa magaalada xamar dhulka ingiliis baa korkaas laakiin duqa magaalada talyaanu ah boodastaa baa la dhihi jiray wuxuu yidhi mataqaanaaye ii sheeg een, een, wuxuu u yeeray communita araba u yeeray eh, eh, oo dhalka deganayd markaas oo ceelgaabta iyo burkaroola ay deganayd xataa gaari faraska ayagaa xataa lahaa xamar lagu wadaa iyo dukaamadii makhaayada ayagaa lahaa ayuu u yeeray wuxuu yidhi dhegaysta magaalada xamar carab baa lahayd sida- sida barqash baan u haynaa annagu niman reer baadiyaa baa yimid oo leega la yidhaaho oo raba inay dhulka carabta qaataan la dagaalama leegada barotintu xoogaa lacaga siiyey leegaday weerar ku soo qaadeen iyagoo fardahoodii iyo seefahoodii wata leegada waa laga hortegey dhallinyarada leegada kulli way hubaysnaayeen kulli waxay wadan jireen bakoorada seef ku jirtay wadan jireen dhallinyaradao dhan nimanka carabta waa la laayey waa laga adkaaday dhulka waa laga qabsaday vilaaja araba meel yaa la isugu geeyey ingiliis waa kaxay meeshaasa lagu ooday waa kun iyo sagaal boqol afartan iyo toddobadii kun iyo sagaal boqol afartan iyo sideeddii baa la soo gaaray cabdullaahi ciise allahu naxariisto xogiyihii guud oo xisbiga ahaa ayaa wuxuu ka hadlay united nationka uu leeyahay xorriyad baan rabnaa ma doonayno isticmaar waxaan rabnaa united nationku in xorriyaddeena gaarsiiyo ingiliisna ma rabno talyaanina ma rabno qolo kalena ma rabno xorriyaddaana gaarsiiyo united nation waxaa ka garab hadlay niman ba talyaanigu dirsan oo duqu magaal xamar diray oo leh annagoo xorriyad ma rabno ee talyaani hana loo soo celiso talyaanan rabnaayo xorriyad ma rabnayo ayaa meesha ka garab hadlay sidaa daraaddeed afartii dal oo dagaalka labaad adduunka ku ad- ku adkaatay soviet union iyo maraykanka iyo iyo ingiliiska iyo faransiiska ayaa markaas waxay go-aan ku gaareen inay soo arkaan dadku ma talyaanay rabaan mase xorriyad bay rabaan afartan iyo sideeddii bay xamar yimaadeen marka si ay u ogaadaan dadku horaba meeshaa sugunta liida la yidhaaho ayay teendhooyin ka dhisteen oo dadku ay ku qaabilahayeen kolka waxaa dhacday saddexdii berioo hore waxaa u tegahayey mataqaa nimankii axsaabtii talyaaniga la jirtay oo calan talyaani wadata oo leh xorriyad ma rabno talyaanaan rabnaa dhahay ayaa mataqaanaaye sheegeen ayaa ayaa mataqaanaaye ayaa u tegey maalintii leegadu marka waxay ahayd koob iyo tobankii janawari afartan iyo sideeddii waa maalinta xawataaka la dilayo leegadu meel walba isaga timi meel kasta oo adduunka isaga timi soomaaliya ay joogto isaga timi say u tusta awooddeeda isticmaarka ay leeyihin anugu xorriyad baan rabnaa marka talyaanigii xamar joogay ninkii wuxuu soo diray niman baro talyana oo uu leeyahay dagaal ridasaan leegada awooddeeda loo arag nimankii waxay soo baxeen xagga boondheer iyo xaggaas ka yimaadeen leegadu waxay deganay meeshii madbacadda qaranku ay ka furaan jirtay markaa deganayd xaawataako albaabka taagan bay fallaar ku dhejiyeen xaawataako fallaarta halkaasaa lagaga dhuftay siistooyinka gabdhihi la jir- dhihi jiray ka mid ahay xaawataako halgamayaasha ay ku jirtay marka fallaar bay ku dhufteen horseedku waa ordeen waxay yidhahaan meeshii la qabsay leegadana markaa waa shistan nimankii waa loo socdaa leegadii weerar bay soo qaaday konton iyo afar talyaani madaxa laga gooy ayay leegadu dushay oo eh, shangaani iyo xamarweynihi waxaa degan maqaayadaha iyo dukaamada ku yaalla iyo shineemooyinka iyo waxaas iyagoo iskale ayaa meesha lagu leeyay beeraha afkooyin ku yaal waxaas dhaylahaay konton iyo labaa la dilay nimankii baritolinkan qaar baa laga dilay waa carareen magaalada xamar leegada qabsatay meel walba calanka leegada ka taagay nimankii bay u tageen waxay yidhahdeen annagoo xorriyad baan rabnaa talyaani ma rabno ingiliis ma rabno nin kale ma rabno united nationka xorriyadda hana gaarsiyo dabadeedna waa noqdeen markii ay noqdeen oo united nationka tageen ayaa go-aan ay soo saareen ay leeyihiin eh, talyaani ha loo celiyo markay u bislaadana xorriyadna ha la gaarsiiyo iyo oon wakti loo qaban ha la gaarsiiyo cabdullaahi ciise oo markaa meesha jooga allahu naxisa taar buu soo diray la yidhaha abella ay somali la yidhaha codsiga ummadda soomaaliyeed uu leeyahay waxaa go-aan lagu gaashay talyaani ina loo soo celsho bay shuruud la-aan oo la rabo in la baabaasho dhaqdhaqaaq goobinwadoonka ah waa inaad muujisaan inaad ka soo horjeedaan dagaalkii dhagaxtuur baa dhacay shantii oktoobar forty nine ayaa dhacay ingiliis dadku waa xasuuqay dhagax soomaali dhagax bay ku dagaalami tuuraysay ingiliisuna baas buu la dhacay ingiliisku wuxuu ku qasbahayey talyaani in la soo celiyo dalkan gudnimo lagu celiyo ayuu ku qasbahayey cabdirasaaq xaaji xuseen iyo lawaaxan iyo eretiyaal markaasoo la shaqeeya ee dowladda shaqaale ka mid a ayaa cabdullaahi taar u diray oo ay leeyihiin intaasu qofood waa dhimatay intaasuna waa dhaawac central committeena waa xiran yihiin xaruntii leegadana waa la xiray dalkana waxa lagu soo rogay koonfurfoodka badnu baa lagu soo rogay cabdullaahi meeshii buu taarka ka akhriyey marka markuu taarka akhriyey ayaa safiirkii ingiliiska la weydiiyey ka warran arrintaa wuxuu yidhi nus saac ha la siiyo dowladdiisuu la hadlay dowladdiisa markuu la hadlay ayuu mataqaanaayey loo soo nus saac ka bacdu soo hadlay wuxuu yidhi waa dhacday arrinku waa dhacday bishii november afartan iyo sagaalkii ayaa dib loo fadhiistay wax ka bedel baa lagu sameeyey waxaa la xadaday markii taariikhda xorriyaddana la siinay toban sano in xorriyaddana lagu gaarsiiyo ayaa talyaanigii ayaa ayaa ayaa ayaa ayaa ayaa go-aan lagu gaaray arbitration committee kala ilaaliyana in la soo raaciyo talyaanigu inuusan ku xadgudbin mandaydkii inuu xorriyad gaarsiiyo ee markaan luuliyo lixdanka masar iyo filibiin iyo colombiya la soo raaciy oo ka ilaalinaya tilaan uusan ku xadgudbin mataqaanaa ii sheegay mandaydkii loo soo sheegay inuu dalka xorriyad gaarsiiyo dhacdooyinkaasu waxyaarsa intaasaa dhacay talyaani markuu yimid oo soo laabtay oo dalka ku soo laabtay carcar iyo wuxuu la yimid iyo inuu caburin xorriyadda ku sameeyo isuu dayo inuu waxay wax sameeyo cadaadis xabis dil masaafiris hase yeeshee mar walba labada cirka ku dhegeyso xamar dagaalladu kala go' ma lahayn baydhabo kulubay dhaba ka dhacday mataqaan kismaayo waxaa ka dhacday labadii agost afartan iyo kowda ka dhacday oo intaas qofood ku dhimatay intaas qof lagu soo xiray marka waxa weeye taariikh iyo halgan dheer baa la soo galay ciidan ka badan ayaa la soo galay marka taalooyinkan waxay ku salaysan yihiin halganka iyo taariikhda ummadda oo loo sheegayo waxa soo socdo dhan iyo waxa jooga kulli inay ogaadaan dalkan wixii loo soo maray wey
waayahay dhegeystayaal qayb dhexe barnaamijka kulanku warsan isla marayna weliba wada singale akhyaaraya ahmiin filam geeg oo kale labaatiyo kooda oktoobar soomaaliya may ku dhihi haddii ada gobroog haytayna may xasuusataa weliba singudbigaane afgembigay ku dhihi soomaaliya labaatiyo koodii oktoobar oo ciidanka militariga iyo lagu wareeganka xilligaasay weliba khudbad jeediyaya jaale maxamed siyaad barre haddaba waa ko maruse xilligaasay khudbad jeediyaya jaale siyaad barre oo ku hadalaya taariikhdaasay ila dhugunsada guud ahaan markaan idhaahdo dabaaldegan waxaan ugu yeeri kornaa ugu yeeri karnaa kii ugu wanaagsanaa oo la sameeyo iyo ciidamadii iyo ardadii iyo macalimiintii iyo shaqaalihii iyo iskaashatooyinkii iyo hooyooyin ardadan aad u dhalliya oo aad moodo waxaan ammaan iyo bogaadinba u soo jeedinayaa wasaaradda iyo xisbiga macallimiintii waalidiintii iyo ardada alaaiska oo u mateleen wixii la siiyey si cad waan qadhay waxaan ilaahay ka codsanaya in sanadsanadii dambe sidaan iyo si ka fiican qoladii ku cidda inaynu noqonno kulligeenna nabad inagu gaarsiiy waxaan shakusan ku jirin rabaa waa gaaraabaa layi galabta inkastoo in yar ay yihiin lix iyo toban kun dad yar weeyaan markii loo eego ardada cabar aan is leeyahay waxay ii tahay haddana farxad aad u ballaaran halkaana waxaa iga muuqda jaahilnimadii ahayd indhala'aanta dhaqanola'aanta oo naftayda iyo quwaddatan ballaaran ee inaridaysa intii dhibaata shacbiga soomaaliyeed ku haysay markii ay dhalaaniin oo aan ahayn mar fog insha allah ilaahay ka baryahaya waa mahadsantihiin hawshaad qabateen waa ku mahadsantihiin qof kastaaba qaybtuu ka qaato ka qaatee aad baad u mahadsantihiin aad baan idinku ammaanaya magaca guddiga siyaasadda magaca golaha dhexe magaca shaweynaha soomaaliyeed meel kastabaa jooge howlaha ad qabateen oo u muujinaysa cadowow jab kanaxow jab ku farxow noolow
shoble shoble haashinow sidee u maymay waa digeeka shugriya ku farhii fadaha isbuunyada shiilalan gorodaaye wed alo hadda shugri shabdhuuri ka dhiga mahay liki shugri farxadii hadeeda fadaasa isbuunyada shiila ma ee inshaan shaakir isbuunyadiya siiba farmadoobaga shinew shaakirtana ma eta shaakir waybwa warshada isbuunyadan katagida fayla soomaali
olo hoosaas adaaba shugri isbuunyada shaakir shakalaan shakalaan hadda iska hire isbuunyaalkaa saarasa warshada shaakir sharabti itayadiyo leyin bulshada shahaado ku ah isbuunyaalka shaakir jiif shaala shaalaysan hindurmo shahaadan haynaya isbuuny
waayahay dhegeystayaal qayboobinta dambe ee barnaamijka kulanku warsan ayaa sidarne weliba wada singalaha miinfailan barnaamijka kulanku warsan cabdirashiid rashka ayaa saari waan siina dareysi ayaa idaacadda warsan farsamada saaxiibkayga cabdinaasir iyo imaamadahi gudoomiyaha degmada warta nabadda ee gobolka banaadir zaynab habsada iyo weliba yeeryadanka nagatay ee shaqada ee kuriyadda markey ee kudhaawacantay qarhii kudhihi xarunta dowladda hoose ee magaalada muqdisho kaasi uso ku amooday gudoomiyihii hore ee gobolka banaadir waan ahay duka magaalada muqdisho injineer yariisow haddii wadato zaynab ooya ku waramaasa waxyaabaha iyo aragdiyo saaso kala sida iyo qarahaasi insaameeya kuriyadda weliba miilasay ku hadale mas-uuliyiinta kale ee qeybgalaya hadhawaayo u kakiishe walahi waxay iga farxad badan tahay ma lahan kursigan siyaasadeed iyo dhibka iigu gaaray waxaasoo dhan waxba iigama muuqdaan ilaa dadka shalay idinka waxaa tihiin igu qalqaalinaya saaxiibaday anoo shaqooyin kala joogo igu garabsiiyey inaan noqdo ila jeclaaday baa tihiin inta wanaaga iyo waxaa igu tilmaamteen qof kaste ma ihi waxaa rabaa ilaahay inuu iga dhigo meeshaas ay meel ka sarreyso intaa ila jeceshihiin ilaahay ha iga dhigo midda kaleeto aniga wixii isoo gaaray waa wax idinka dhan is- idin soo gaaray waayo magaciina iyo mansabkiina baa ku joogay meeshan waxaa laga yaabaa maanta in muuqaalkaygii wax yar uu iska bedela ay igu taqaaneen laakiin qalbigayga ma isbedelin alxamdulilah sideedii aa idiin ahay sideedii aa idiin ahay markii degmada ay al-shabaabka qarxiyena waxaa ku idhi guryahaasaa jajabiseen annaga weli waa noolna waana shaqaynoonaa haddana waxaa leeyahay maqaarkaygii iyo wax yaryaroo lafa iyo waxbaa gaarsiiseyna laakiin qalbigaygii intii far ay iga nooshahay insha allah sidiisii u ahaan doonaa waana ku wada dagaalami doonaa insha allah dhammaanteena isku duuban aan waddanka u duceyno wallaahi inaana daawo ku caafimaadin waxaa ku caafimaaday ducadiina iyo garab istaagiina wax la ii qabanaayo waa iska yareed shaqooda la ii qabanaayay si fiicana la iiga taxadaraya dad aad noo jecelaa u tagay oo ilaahay kheyr ha siiye xitaa mid ka mida wuxuu igu yidhaahday zaynab waddankiiaa ku laabanaa markaa dhahay wuxuu dhahay intuu naxay wuxuu yidhi waddankii sidaan kusoo noqotaa intaa shaqo kaaga raadinaynaa ee iska joog markaas waxaa ku yidhi qof kasta oo waddankeena dhibaa ka socdo wuuna soo kobcaayaa haddaa annagii dhan wada cararno maxaa la yidhaahdaa wax u shaqeynaayo qarankii ma lahan wax qofka dambe iga dambeeyo oo zaynabyada kaleeto iyo caashooyinka kale iyo caliyada kale dhalanaayo meelay soo maraan inaan u diyaarinna waa anay weli ma arkin gabadheeda weli ma arkin maanta oo dhan waxaa ku faraxsanaha dadkiina iyo idinka iyo inaa idinla joogo oo garab idi- ii aheedeen shalay iisoo duceynayseen ducadiina wax badan ku noqday qof walbaa ahe oo i garab qabtay oo faataxo iisoo maray ama ila murugooday kheyr allaha siiyo ducadiina wax badana ii qabate marna kama quusan doono siyaasaddan kale xagga aa iska dhigno laakiin aniga waxaa waaye meesha aan joogo waxaa joogaan ummad soomaaliyeed oo dhallinyaro ah kuwaasaa shaqo iiga baahan waajib waaye isaaran oo ilaahay maalintii hadda haddaan dhiman lahaa igula xisaabtami lahaa waa iska joogo waxba ma noqon lahayn laakiin waa liigula xisaabtami lahaa qabrigaas markaa galo walaali adaa dadkaas hor fadhisay maxaa u qabate marka intaa qaban karo ilaahay ha ila garab galo idinkana weligiinba waa ila garab gelayseene insha allah inaan aan aan insha allah aan iswada garabsanno cabdinuur wuu ku mahadsan yahay iyo agaasima agaasima diibaan dhammaan iyo inta kale inteenaan waxaa waaye howlo kaleeta inaan ku jirnaa laga yaabaa laakiin kadiisa ay iga dhigteen mar kale waxaa idin leeyahay intiini soo abaabusho sidaa ii jeceshiin allaha idiin jeclaado oo runtii aan isla leeyahay intan iyo in ka badan iyo magaalada oo dhanba waxay kugu soo dhaweynayaan raynrayn ee wixii nagu dhacayna qadar ilaaha nagu dhacday mana ku niyad jebi doono ee mana rajaynayo mana ilmayn doona waa aarsan doonaa hadduu ilaahay idmo waxaan aaminsanahay zaynab ee labadii kun laba iyo tobankii ayay ahayd iyadoo u adeegaysa bulshadan xaquuqdooda in maaragtay dhagarqabayaashu ay xabad ku dhufteen maysan niyad jebin iyadoo gabar yar ah halkaasay halganka ka waday ummaddeeday u adeegaysay maantana waad u jeedaan dhibaatadii ka dhacda gobolka banaadir oo maayarkeennii iyo saaxiibo badan aan ku weynay ayaa maaragtay wax ka soo gaareen de- dalka dibay ugu soo noqotay waxaan u mahad celinaynaa qof walba oo gacan ka geystay in ay maaragtay maantoo kale aan helno hadday noqon lahayd madaxda qaranka oo gurmud deg dega noo fidisay ee dowladda walaalaha aan nahay qatar oo ayadana aan u mahad celinayno runtii juhdiga badan ay gelisay inay zaynab caafimaadkeedii dib ay ugu soo noqoto iyadoo uu nala joogo guddoomiye ku-xigeenkii amniga iyo siyaasadda xogeeyihii guud ee gobolka guddoomiyaashii degmooyinka asxaab badan cabdigaas iyo tiim aad u fara badan oo ah maaragtay madaxtooyadiina ay nala joogaan jalwe ismaaciil monica oo ah duqa eh, beledweyne walaalaha dowladda masar oo runtii ay gacanta ku haysay in ay helaan hooyadii dhallaanka waxbarasho ay ahayd qof eh, u dadaalaysa ummaddeeda laakiin nalooma ogola inaan noolaano annaguna waxaan rabnaa inaan fahanno meesha nalaga xigo eh, waxa naloo dilaayo oo naloo diidayana waa quruxdan aan maanta aan iskula joogno iyo caasimaddu inay tahay midda ummadda soomaaliyeed ay ku wada noolayd nabaddaa naloo diidan yahay waa u mahad celinaya cabdixafiid oo runtii ka mid ahaa ee dadkii nasiibka u yeeshay inay raacaan haddana maaragtay dib u soo laabtay maantay inaan joogno hoygeedii ilaahay yaa mahadda iskale guddoomiye kusoo dhawow dadkaaga iyo dalkaaga yaa dib ugu soo noqotay xalay wakhti dambaan isla hadlaynay ee iyadoo weliba macsalaameynayso dhaawacyadii kale oo ila hadal siisay gaboose aadan kaaga mahad celinayaa waxaan ka qaadaynaa dhiirinaan waxaan ka qaadaynaa eh, maaragtay isku xirnaan waxaan u sheegaynaa qof walba oo jecel in ay soomaaliya way kuftay way jabtay way dhacday way duntay qofka rajaynayo waxaan leenahay horaan u soconaynaa waa taaganahay waana taagnaan doonaa insha allah waxaana rajaynaynaa ilaahay subxaana watacaala inuu dhiigeenni uusan ka dhiginin mid la waayo oo miiska uu soo saara cid kasta oo ka dambaysana inaan ugu baaqno in lagu daba joogo oo aan la dhaafi doonin konton sano hadday nagu qaadataba insha allah ilaahay waxaan ka baryaa guddoomiye seynab haweenka degmada waa arkaysa warta nabadda maamulkii oo dhan asxaabtaadii inta ku jecel ciiddaadii iyo calankaaga kusoo dhowaan kule wax kaloon dhihi karo ma jiraan waana mahadsantihiin ilaahay idinkiisa waa guulaysanaynaa waxaana waxaana is leeyahay madaxda qaranka haddii qofka muwaadinka ah sidaan oo kale dadku ay isku isku maaragtay lays- loo soo dhoweeyo waxay dareemaysaa farxad way caafimaadaysaa marka inta u dhimanna ilaahay u dhammaystiro shaqadeeday gudan doontaa horey u shaqaynaysay ka badanna waa ka rabnaa intay nafta ku jirtana waa ka rajaynaynaa intaani in ka badan qof walba oo ka qayb qaata maanta soo dhoweyntaana si gaara oo hooyanimaha uga mahad celinaya t v-ga qaranka si gaara u salaama waana mahadsantihiin
wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo reer dhisawka ee dowladda federaalka soomaaliya yaa weliba uusa tababaran furaya qaar ku mid ah shaqaalaha wasaaraddaasi tababarkaasi oo sokeedaya tayayowka istiraatiijida shaqada wasaaraddaasiya haddaba waa ko wasiirka maruusa tababarkaas furaay oo arrimo hoose ku hadalo qabanno ee, sanadka soo socda laba kun iyo labaatanka maadaama sanadkii uu gabaabsi yahay istaraatiijiyadii lagu dhaqmi lahaa iyo nidaamkii ayaa mudane wasiir halkan lagu- lagu lagu gorfayn doonaa saddexda maalmood marka waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in aada seminaarkaas noo ogolaato ood noo furto ee, saddexda maalmoodna aan halkan hawsha ka wadno iyadoo rag aqoon-yahanaha oo oo mataqaanaa ee duruusta bixin doona ay joogaan ee, anna isxasuusin doono ee, doodo iyo iyo isu qeybin howlahaasna aan dib u samayn doono maalmaha uu socon doono barnaamijkan ee, ee, workshopkan isaga ah oo strategic planninga ah marka excellency waxaan ka codsanaynaa ee, hadduusan ee, wasiir ku-xigeenka een- een hadal dhehaynin in hawshaas iyada ah ee, seminaarka naloo furo aada noo furto ayaan aan ka codsan lahayn waana mahadsan tahay bani aadamka intii la abuuray dhexdan wax layla sheegaya war badan ma loo baahno aniga maalinkan wasaaraddan imaanayay ballanta aan qaaday waxay ahayd shaqo warka aniga shaqadaan ka jecla wasaaraddan waddankii oo dhan inay dib u dhisto ayay shaqadeedu tahay wakaaladaha ka sii bixi doona laakiin waddankan sidaan u burburay aada u jeedaan wasaaraddii dib u dhisi lahayd waa isbeddel badan waa samaynay hadda innagoo isku duuban laakiin weli kow ma joogto tayaynta shaqaalaha wasaaradda eh, agaasimo waaxeedyada waa arrin aada muhiim u ah si ay shaqadooda iyo waajibaadkooda u gutaan shaqaalaha wasaaradda haddaysan iyagu tayaysnayn waxba ma dhisi karaan maalinkan imaanayay doodaha ugu badan ee markaan wada fadhiisanay annaga ka wasaarad ahaan aan u sheekaysanay doodaha ugu badan oo miiska saarnaa waxaa ka mid ahaa shaqadeennaa nalala haystaa waa nalagu haystaa dad kalea hawsheena qabanaa wasaarad eh, heblaha waxayna nagu haysato wixii oo dhan waa soo dhammaanayaan laakiin haddaadan adiga shaqadii qaban karin oo aadan aqoon qof kalea qabanayo shalay meeshaan haddii qabiil lagugu keenay maanta waxbaro fursaddii waa haysataay shalay haddii inta qof kale la waayey oo arrimaha amniga dartooda aada ku timid hadda maanta waxbaro fursadaa haysataay maxaa yeelay waxbaan rabnaa inaan maaragtay eh, tayadii wasaaraddaan rabnaa inaan kor u qaadno qof aan wax aqoon oo aan wax maamuli karin ma joogi karo eh, eh, eh, eh, jago sare kama hayn karo wasaaradda saaxiibtinimona ma uga xishoonayno qabiilna ma uga xishoonayno marka haddaan sidaas samayno waxay noqonaysaa dadka inaan qayaano ummadda wax noo dhiibatay therefore sabab kasta ku imow hadda waa joogtaa waxbaro hadda si bosishonka aada ugu qalanto hadda aada joogto haddaadan wax baran shalayna si qaab daran aada ku timid ma sii joogi kartid markii annaga shaqaana laga sugaya haddaan sidaas meesha kuugu haynana waxay noqonaysaa dadkii inaan qayaano ee aan u dhaarano kitaabaan gacanta soo saarno therefore si waddankii aada dib ugu dhisto s- waxbaro seminaarada waa badanayaan waxbaro then shaqee dadka u shaqee intaad meesha joogto qof walba intuu meesha joogaya ilaahay og laakiin meesha intaad joogto si aad dadka ugu shaqayso waxbaro shaqo badanaa lagaa sugaya laakiin excuse ma socon doono eersheegad ma socon doono waa soo waa soo dhammaatay waxa aad tahay ayaa lagugu qiimeyn doonaa hadduu ilaah idmo taas waa taas arrinta labaad wasaaradaha dadka qaar aa yidhaahdaa wasaaradaha howlaha guud wasaarado ma aha waddankan waa hal keliya waa wasaaradda howlaha guud federaal iyo regional eh, eh, eh, government level oo oo dowlad goboleed levelkooda laakiin hal wasaaraday isku yihiin waa aragteen waa isu tagnaa waa wada shirnaa waa sheekaysanaa meel walbaan isugu tagnaa laakiin wasaaradaha howlaha guud haddaa dhahdo etoobiya iyo kenya iyo soomaaliya maa ka hadlaysaa waddankan waa isku hal wadane hadalladaada inaa ilaala sidaa la rabaa waxa aad qorayso aad ka fiirsatid marka wasaaradaha howlaha guud ha dhihina waa hal wasaarad waddanka waa hal xabo waa hal waddan ayadaasna eh, waa waa ka dardaarmayaa ka dhaafa afkiina ka ilaaliya waxaas ha dhihina waddankan dad baa usoo dhintay eh, hooyo badanaa usoo gablantay heerar kala duwan uu soo maray rag badan oo dhalinyaro idinkoo kale ah maalin walba u dhimanaya marka waxa ugu yar oo aad samayn kartid waxaa waaye afkaaga inaad ku dhistid haddaadan wax kale samayn karin inaad ka ilaalisid waxyaabaha qaar afkaaga intaas waxa ugu yar oo aad samayn kartid waa taas marka ka feejignaada Eh, waa mahadsan tahay eh, eh, waa mahadsan yihiin ragga soo qabanqaabiyey iyo gabdhaha soo qabanqaabiyey barnaamijkan iyo khubarada soomaaliyeed ee maanta ka bixinaya eh, tababarkan saddexda maalmood qaadanaya waa ku mahadsan yihiin agaasimaha guud iyo agaasimayaashiisa waaxyaha oo runtii aada isaga xilsaaray meeshan quruxda bad maanta inaan fadhiisanno hawshaanna sii wadi doono waa aada bay ugu mahadsan yihiin iyaguna iyo iyo ragga iyo gabdhaha kale oo hawshaan ee ee kula jirayba waxaan rajaynaynaa in saddexdan maalmood ay noqdaan saddex maalmood waxbarasho iyo khibrad aad ka faa'iidaysataan ayaan rajaynaynaa si hadhow wasaaraddiina aada ugu dhistaan ummadda wax idinka sugaysana aa, wax loogu qabto ayaan rajaynaynaa insha allah Eh, aayadihii qur-aanka ee naloo akhriyayna ilaahay hanoo aqbalo waxaan leeyahay marka eh, waa noo furan tahay markii shirka markii seminaarka uu gebagaboobana insha allahu eh, eh, eh, wasiir ku-xigeenka ayaa eh, soo xiri doona isaga ayaana maalmahan idinla socon doona oo xaaladdu siday tahay iyo hadba meeshay marayso isaga maaragtay ka warhayn doona hadduu ilaahay
xafaayad junuuna tilmaamo tayada leh xafaayad junuuna xafaayad junuuna weliba waa xafaayada soomaaliya ankatahi fayla xafaayad junuuna iyaalka weliba anhirinaada kortee muddo tumuusac ilaa iyo tumiilama saacadood eh xafaayad junuuna weli lakusuubiyey suuf jilacsan xafaayad junuuna iyaalka mambahan inti langhira ama langmari saliid ama fisiliin xalxaba oo xafaayad junuuna ee weli andhika maasa saddexaba oo eh xafaayido kale oo tayaysan hooye macaan xafaayad junuuna si ah tayadiian ogaata ka tijaabi caagid biye
waayahay dhugunsiyaalla guudahan wali baataa kaafmaanaa barnaamijka kulanku warsan oo nimadan siinkuha idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo barnaamijka oo kuleba saaray waan siin diraysayaa dhugunsiyaalla anuu cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid ashka dhanka farsamada madax ku-deerta waliba imaamed ahay saaxiibkayga cabdinaasir axmed mayow inta barnaamijkun barnaamij lamada reetan kulmaan akhyaaraya waa cabdirashiid ashka oo siin kutabaabsaasiyo hamiignibada asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu